dadka xoolodhaqatada ah ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa wajahaya biila-aan baahsan oo saamaysay noloshooda inkastoo xaaladda biila-aanta ay wajahayeen dadkan ayaa waxa usii dheer in biyaha meelo ka fog ay ka soo dhaansadaan taasina aysan awoodin maadaama lagu guda jiro xilli jiilaal ah roobka xilliga deerta oo ku yaraa deegaanada qaar ee gobollada dalka ayaa waxa ay saamaysay xoolodhaqatada ku nool deegaankan qaar ka mid a dadkan uo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay biila-aanta ka jirta deegaankooda iyagoona sheegay inay gureen wariya ay biyaha ka soo dhaansan jireen laakiin roob waa banglahaynana bay dhooro ilan biyo bangale hata biyo banglahay tuulo anta anhayna la oroorahay hoolo aano male aano bay dhoona niinkusheene unata sadahali aaga niinkwanglaha kashbaanta la kasheene roob yariha ayd misgeedii hood arag diyaabas beero halaawe hanfara gali roob dori gali marka wal saase ee toob iyo aaranga taana bay dhow tuulada ku fayl hataa xaaladda mafaydha maa ciida an hunta leno warbi makajar ate idung oo horeti umaadi roogdeeli lahay si hiraabti orooranka batiima hata mogonta orora jirta biyo bahaan dhawaayna maaha madi biyoogi hodhawaadan todoba kilomitr siyod kilomitr amara biyoogi nin jiraan eelna anta ma ah ilaahay mirjee jira madi eelna inta haanina faylahaytay wal waraabo fadi may kilomitr nin jirta todoba kilomitr ilaa siyod kilomitr waxaa marar badan meelaha dowladda federaalka ee maamulka sheeyaha ku daawan ee ka taliyaan laga soo sheegayaa dhibaatooyin baasan oo ay ka mid yihiin biila-aanta taasoo ay ugu wacan tahay dowladda federaalka oon wax taakula u samayn bulshada waxaana dhibaato ahan ka geysata goobaha ay maamusho